فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah kulan wanaagsan dhegaystayaal qodobadaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuwaxa wareysyada waxaa ka mid ah isbaarooyin iyo tacdiyaad ay ciidamada dowladda federaalka ka geysanayaan waddooyinka isku xidha galguduud iyo muqdisho qaybo ka mid ah oo soo xoogaysanaya maxaa ku dhacay nin ka mid ahaa shaqaalaha mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee waddanka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dhuuxa wareysyada waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa oo kale isbitaalka kunyabarrow ee shabeellaha hoose oo soo kordhiyey adeeg caafimaad oo dhalmada iyo caafimaadka dumarka la xidhiira waxaan idinkaga haynaa waraysi maxay dowladda federaalka fagaarayaasha ugu sheegataa inay maamusho hawada soomaaliya mase dhabbaa in maamulka hawada uu gacanteeda ku jiro waxaan arrinkaas ka waraysanay aqoon-yahaan xasan fiyooke barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dhuuxa wareysyada waxaan ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay tobannaan ruux ayaa ku shahiday duqimo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay qidaaca ghaza iyadoo iskoorimaadyo xoogan ka dhaceen qeybo ka mid ah marinka ghaza iyo daanta galbeed diyaaradaha gumaysta yuhuudda ayaa waxay duqimo kala duwan ka geysteen gelinkii dambe ee maanta oo talaada ah meelo badan oo ka tirsan marinka godoonsan ee ghaza waxaana ku shahiday duqimaasi koow iyo toban ruux oo shacab ah sideed ka mid a dadkaasi waxay ku shahiedeen waqooyiga marinka magaalada deeril balax oo ka mid ah goobaha ay duuqimuhu ka dhaceen waxaa ku shahiday dad badan oo shacab ah kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen agagaarka isbitaalka kamaal cadwaan ayaa waxaa laga soo tabinayaa silsilada duqiimaha oo khasaare kala duwan geystay dhanka kale dagaalyahanada muqaawamada falastiin ayaa horumaro ballaaran ka sameeyey dagaalada xooggan ay kula jiraan ciidamada yuhuudda ee gumaysidoonka ah waxaanay warar ku sheegayaan iskoorimaadyo xooggan ay ka dhaceen magaalooyin ay ka mid yihiin jiniin iyo naabolis waxaana halkaasi looga itaalronaaday khasaare xoogan dhabarka loo saariyey askarta gumaystaha yuhuudda ee dulmiga halkaasi ku yimid ra-iisul wasaarihii dalka kanada ayaa si rasmi a ugu dhawaaqay inuu iscasilay justin trudow ah ra-iisul wasaaraha dalka kanada ayaa waxauu maanta si rasmi a ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilka ra-iisul wasaare lame ee xukuumadda kanada shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada otowa ee caasimada dalka kanada ayuu ku sheegay inuu iska casilay xilka ra-iisul wasaare lame ee uu dalkaasi ka hayay wuxuu sidoo kale tilmaamay in xilkuusi ku meel gaar ahaan usii hayni doono inta xisbiga uu ka tirsan yahay kasoo dooranayaan ruuxii isaga bedeli lahaa justin trudow muddo dhan toban sano hayay xilkan ayaa waxay warar ku tilmaamayeen iscasilaadiisi ay ka dambeysa arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin cadaadisyo kala duwan uga imaanayay xisbiga uu ka tirsan yahay waxaanay dadka qaar tilmaamayeen ninkan uu ku haminayey in dhaqaalaha waddankiisa uu dib u haween ku sameeyo balse waxau sheegay in doorashada trump ay kala dhantaashay hamigiisa oo dhan waxaana uu trump sheegay markii uu ku soo baxay kursiga ugu sareeyay waddankaasi inuu canshuura xaddaafa kusoo dhegi doono dhammaan badeecooyinka ka imaanaya dhanka kanada kooxaha alasafama dacmu sariic ayaa waddanka suudan ka geystay xasuuqaad u daran oo ay dad badan ku waxyeeloobeen maleeshiyaadka alasaf ee dacmiinta xooggan keelaya xukuumadda abu dubay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in xasuuqay ka geysteen gobolka niilul abyad ee koonfurta waddanka suudan xogaha dheedhaadiga ee laga helaya xasuuqan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada arsf ay rasaas oo dooga qaadeen dad reeda oo ku dhaqnaa tuulada kuwiika ah ee ku taala koonfurta magaalada jabbaland ee gobolkaasi waxaana sidoo kale lagu waramaya in xasuuqay fallaagadan ka geysteen tuuladaasi ay ku dhinteen in ka badan shan iyo labaatan ruux oo shacab reer suudaan ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kaloodu fara badan warbaahinta maxalliga ee waddanka suudaan ayaana waxay soo tabinaysaa in dadka ku sugnaa tuuladaasi ay dhammaantood ahaayeen barakacyaashii ka soo cararay dagaaladii gobolka sanaare ee koonfur bari dalka suudaan dhanka kale qaramada midoobe ayaa waxay sheegtay in shan gobol oo ka tirsan gobollada waddanka suudaan ay si aada ugu faftay macluusha islamarkaanay dadka shacabka ee barakacyaasha wajahayaan dhibaatooyin kala duwan ugu dambayntii ehelada laystayaasha yuhuud ayaa isku soo baxyo ballaaran ka dhigay magaalada talaabiib banaanbaxyo aad u ballaaran ayaa waxay gelinkii dambe ee maanta gelgeleen magaalada ay caasimada ka dhigteen maamulka gumaystaha yuhuudda ee talaabiiba waxaana lagu soo warramaya in halkaas iskugu soo baxeen ehelada laystayaasha yuhuudda islamarkaana ay dalbanayeen wadahadal deg deg ah oo lagu soo deenaya laystayaasha yuhuudda ee gacanta ugu jira kooxaha muqaamada falastiin wararka qaar ayaa waxay sheegayeen dibadbaxyadan ay xidheen waddada ugu muhiimsan isku socodka dadka iyo gawaarida ee magaalada talaabiiba dibadbaxyaasha ayaana kor u haya boorar waaweyn oo ay ku xardhan yihiin magacyada boqol maxbuus oo yuhuudda oo ku xidhan marinka khaza banaanbaxyadan ayaana waxay imaanayaan iyadoo golaha sare ee maamulka yuhuudda uu maanta u fadhiistay ka hadalka heshiiska maxaabiis isweydaarsiga iyo xabad joojinta sidoo kalena maalmo ka hore kooxaa muqaamada falastiin baahiyeen fariinta mid ka mid ah laystayaasha yuhuudda taasoo lagu tilmaamay fariintii ugu saamaynta badnaa ee laystayaasha yuhuudda ay soo jeediyeen dhanka kalena aada u kicisay shacabka yuhuudda wararka caalamka dhegaystayaal caawow anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
macalin aadan oo ah shaqaale ka tirsan shirkadda hormuud kana howlgelayay gobolka galguduud gaar ahaan deegaanka tawfiiq ee hoostaga magaalada ceelbuur ayaa waxaa gaari kala degay islamarkaana deegaanka masigawa dhibaatooyin kala duwan ugu geystay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo maleeshiyo macwiisley ah ninkan ayaa waxay ku tilmaameen inuu ka mid yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhib badanna way u geysteen balse olole ay samaysay shirkadda ayaa lagu sii daayey waxaana uu muqdisho ka sheegay waxa uu yahay iyo waxa loo geystay bismillahi raxmaani raxiim Eh, magacaygu waa aadan cabdiraxmaan maxamuud oo magac dheer macali aadan anugu waxaan ahay nin shaqaale hormuud ah ayaan ahay shabaab ma ihi Eh, nin iskii u shaqaysta ayaan ahay Eh, dowladna ma ihi shabaabna ma ihi Eh, nin hormuud u shaqeeyo shaqaale hormuud ayaan ahay Eh, khaasatan waxaan ka shaqeeyaa gobolka galguduud aan ka shaqeeyaa shirkadda waxaan u qaabishanahay qaybta oo ceelbuur ayaan u qaabishanahay Een, khaasatan b t s ku yaala meela tawfiiqan ka shaqeeyaa anigu waxaan ahay dhiban ayaan ahay Een, niman oo qabiil ahay ayaa waddada noo istaagay aad ayay noo dhibaateeyeen waana fogeeyeen waa nagu xadgudbeen aad ayay noo tacdiibiyeen waana jirdileen Een, haddii hadallo ay baaheen een, hadallo oo khiyaar ah ma ahayn hadallo waxay ahaayeen een, nin qasban oo khiyaar mal ayay ahaayeen wax xorriyada ma aanan haysan een, tolkan wadada waa ku dhiban yahay meeshaas wadada ku dhiban yahaa marta dadku aaday ugu dhiban yihiin waa la iskaga xadgudbaa waa la iska qabsadaa waa la iska dilaa waa la iska dhibaateeyaa oo wadadaas ummadda lagu dhibaateynayo shacabka oo abriyada oo lagu di- lagu dhibaateynayo Ee, anigu hadda waa iska fiicanahay waana jirdilanahay dhabarkaas waan ka xanuunsanahay Een, gacmahan waa iga go'an yihiin Ee, gacantan ee, qaybtan farahan dareen la'aan waayo kaabiyaa saaran Een, kaarkayga waa kaasaanin shaqada hormuud ayaan hay shacabna shaqa macnaha shacab shaqa kuma lihi Een, waxaan u qabta ma lahan nin iskii u shaqaysta ayaan ahay miskiin oo macallin ahay oo macallin isgool ahaa jiray haddana hormuud aan istaaf ama shaqaalo u ahayaan ahay Een, sidaa daraaddeed waa laygu xadgudbay waan la dhibaateeyey horta nimankaas waxay nagu qabteen meel la dhahayo maray suuley xilli saacaddu ay tahay habeen lix saa oo habeennimo Een, gaariga ayay baaritaan ku sameeyeen rag saaraaya dejiyeen wiilal samtel u shaqaynayey oo injineera oo shana iyo aniga lixda iyo nin kale ayaa saarayn toddobada iyo wiilal gaari wato saddex nima darawalkiia waxaa lahaa gaarigan waa leexinaydaa mise gawaay aad geynaydaa saasaa naloo leexshay mise gawaay ayaan la geeyay meel doonkiisa xilli toban saa oo habeennimo ahay waana la dejiyey nin kastaba meelaa la fadhiisay indhaha laga xidhay qabow ba'anna waa jiray Een, saan u fadhinay meeshii oonu fadhinay oonu fadhinay ayaa xilli sagaal saaca ayaa gawaari cabdibalyaal imaadeen iyo rag cusub oo xirka wata ninka saba gacanta maha looga dhegayey meelaa la geynayey waxaa lahay waran shabaabo waran dhahay war shabaab anugu ma ahi war shabaab waata adiga wejigaan loo saanoo noocana waa tahay caws weyne maa meel amya waxaan shaaban joogaan caws weyne maa dad joogaa war caws weyne dadaa degan dad shacabaha degan shabaab ma nihin ma jirtee warkii lama sheegi kartaa warkii lama hayo qofka waa la kala tuuraya waa la- waa- waa la gambinayey gacnahana dib loo xirayey lugahana waa soo- waa la soo laabayey kadib afka cidda loo gelinayay qofku waa iska xanuunsan dhabarkaa ku kala go'aya keliyaha ku dilaacaya ilaa qarqarayso saddex saa meesha aad fadhido dhaxaa kugu dishay kadib xanuun buu kugu bato oo xabadku ca- uu xirmo oo qa- meeshaana ku bararto oo neeftu ku soo qaadi weyso indhuhu ku guduutaan ayaa uu leeyahay waran mase bartaa kugu- kugu dilaynaa kadib qofku waa iska cantabulaaqayaa waxa uusan ogeynuu sheegayaa waan laga duubayay jirdilka horta noogu badan wuxuu ahaay xarigaas iyo handadaad god ku rid xabadda ku faki maad cararta ah, ha- xabadda ku- kugu dhiftee iyo wax noocaasi u badnaayeen inta badan xariggaa noogu dhib badnaa cabasho waxaan ka nahay dadkii habeen madowna qabtay anagoo abriyaa anagoo shacaba na qabtay kadibna shaab nagu shaabadeeyey ayaan cabasho ka nahay waan la wadaagnay laakiin waa naga aqbali waayeen waxay aniga aniga khaasatan waxaa la dhahayay ID kaarkaanu waa kaa dhacsan yahaa la yidhi sidaa daraaddeed hormuud afar sanaad ka maqan tahay adigaa noo sheegay fakadaa ka tahay noocaasi igu handadaayeen macna maalin walbaba ay soo bixinayeen way handadaayeen anna tii inaan shabaab ahayn aan ku adkaystay hadalkaasi hadal uu yahay fortificatina sidoo kale nabadoonka ninkan ehelkiisa ah ayaa saxaafadda la hadlay
maanta waxaa ilaahay mahaddiisa ah inuu maanta macalin aadan uu nacag fadhiyo asagoo xur ah asagoo ka soo badbaaday dad juhalo ah oo jidka u taagan safarka ilaahayaa ilaahaas ayaa mahad iska leh Eh, macalin aadan waxa waaye waa la jir dilay waxa uu sheegaayo dhanna xanuuna looga keenay marka uu lahaay waxa uu sheegaaya oo nimankaasaan la shaqeeya uu lahaay macalin aadan ogaada soomaaliya xanuun- xanuuna looga keenay qof kasta oo biinsa xaniyaha looga qabto oo hadda geedkaas lagu taaga wixii loo meeriyey uu sheegaa qof kasta haddii fig loo xidho ee naftu ay inta isugu timaado wax alla wixii mataha layidhaha haa hore ka leeyahay waxaan la hadlayaa meediyaha duubay arrinkaasi ku shaabadeeyey macna aadan inuu nimankaas ka tirsan yahay wuu beeniyey annagana waa la beeninaynaa odagiisiyaan ah warkaas waxba kama jiraan waxa waaye nin la toojgareeyey oo naftu u timaado waay macna aadan afkiisu ka qirtay waa shaqaalo hormuuda waaye oo u qaabilsan deegaan weynaha toofiiq la yidhaha u qaabilsan waay taasu taasaan leeyahay macna aadan beri waaye dowladay ogow shacabow ogow soomaaliyay ogow ummadda islaamkay ogow
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuuxa wareysyada ayaan ku guda jirnaa waxaa inugu soo maqan xubintii faa'iidada caafimaadka iyo aqoon-yahaan ka hadlay sheegashada dowladda federaalka ee ah inay maamusho hawada balse isbitaalka kunyabarow ayaa soo kordhiyey adeega caafimaad wariyaheena cabdifataax faarax diiriye ayaa arrintaani ka wareystay ditooreyse suleyqa abuukar oo ah dhakhtaradda haweenka wuxuuna ugu horreyn weydiiyey inay ka waranto adeega isbitaalka waxyaaba cusub oo lagu soo kordhiyey waxaa ka mid ah oo aanan horey walaayaadka uga jiri jirin cervical cauterization waxa la dhaho ama cauterization by electrical ama siday dadka caamada u yaqaanaan gubniinka makaanka afkiisa lagu sameeyo oo dadka caamada ay ku sameeyaan dabka caadiga ah laakiin midikaal ahaan loo isticmaalo electriga loo isticmaalo ama marmarna loo isticmaalo laser ama marmarna freezin lagu sameeyo Ee, marka si guud ahaaneed cervical waxyaabaha lagu sameeya gubniinka waxaa la lahaa cervical ectropian aka magacoodii hore loo yaqaanayna ahaa cervical ectropian ama cervical erosioniska yacni waxaa ku sheegi karnaa inay yihiin marka nudayaasha ama eh, unugyadii afka makaanka hareereynaya ee loo yaqaanay squamous epitheliumka ee isku bedelaan columnar epitheliumka ama gudaha afka makaanka ee kasoo dhirirsamaan ee banaanka usoo baxaan markaasna gabdhaha ay ku magacaabaan in nabro afka makaanka ay uga yaalaan oo kale taasoo abnormal noqonayso marka yacni xaalad medikaal ah waaye oo u baahan baaritaano dheeraada iyo gabadha dheecaane in laga qaado ma aha si caamiya in dab ay maame iska soo qaadatay ee caadi u gubto siyaabo badan oo looma- loola macaamilaa jira ee ka mid tahay adeegan cusub oo isbitaalku soo kordhiyo oo ah cauterization by electrical maxay ku kala duwan yihiin dabka iyo leysarka aad sheegtay dabcan waxay ku kala duwan yihiin maamadan eh, umulis dhaqameedka ama t e b a-ga ama umulis xaafadeedka ah markay gabadha afka makaanka ka gubeyso yacni ilaahay meel fogu geliye makaanka yacni si oo yacni indho la-aan ah ah waxay sameynaya maamada inta qori ee soo qaadato ama bir ama musmaar ee waxay la aadaa afka makaanka iyadoona ogeyn meesha ay gubeyso laakiin marka midikaal ahaan loo sameynayo ama isbitaalka hadda adeega uu soo kordhiyey yacni meesha uu qofka gubaayo waa iyada oo u jeedo uu haleeli karo weliba isagoon dhibaato u geysanaynin marka saasay ku kala duwan yihiin sababta la isku gubayo maxay tahay wallaahi gabdhaha maxaa loo gowaa haddee- haddee timaado horta sida caamka ahoo la yaqaano aakhirulcilaaji ilkay yacni gubniinka daawada meesha ugu dambeysa waaay ee ma aha yacni in daawada meesha ugu horeysa laga dhigo yacni iyadoo laga maarmi karo ma aha in gubniin la aado waxyaabaha la gubana waa soo sheegnay waxaa la cervical ectropian ama cervical erosionis yacni si oo qofka intuu ku imaado oo aad dhihi kartana ma aha gubniina u baahan tahay ma aha yacni waxay u baahan tahay waxyaabo baaritaano dheeraada qofka inaa u samaysid science iyo anseptomiska inaad ku aragtid history fiican aa la yeelatid ay u baahan tahay waxyaabaha la guwana waa sheegnay waxaa dhahne yacni nudayaashii ama unugyadii ku hareereysnaa afka makaanka oo gudaha ku jiray weliba afka makaanka qaybuu kala leeyahay indoserfic iyo ectoserfica la dhahaa indoserfiga waxaa ku hareereysan waxaa la dhaho squamoth epithelium squamoth epitheliumkaas ah wuxuu sameynaya yani extending yani banaanku usoo baxaa oo wuxuu noqonaa columnar epitheliumka columnar epitheliumka marka lagama rabo banaanka xaaladaas khayru caadiga ahaa marka waxay u baahan tahay ama thermal ama in kuleel lagu dilo ama freezing in lagu sameeyo oo qabow lagu dilo marka sida badankiina waxaa la isticmaalaa electriga oo thermalka kuleelka lagu dilaa marka unugyadaas khayru caadiga aana loo baahneen ah in la dilo ee tahay marka gabdhahana symptoms calaamada isku arkaan calaamado oo weliba ayaga khaas u ah oo ay sheegsheegtaan marka xarumaha caafimaad ay imaadaan marka sababtaasaa keentay in gubniin la sameeyo laakiin aakhirul cilaaj waayo da-day u badan markaa dumarka isguba wallaahi gabdhaha loo gubo da-aada waxaa uga badan dabcan kuwa inta fertilityga ku jira yani inta oo fertile ageka ku jiro da-aada lagu dhalo min sit- eh, sideed iyo toban ilaa iyo arbiciinka inta ku jiro weliba gabdhaha aada gubniinka u raadiya waxay u badan yihiin gabdhaha maana bost ageka ku dhawaada yani da-da dhalmagoynta maadaama asbaabo badan oo dhalmadii ay kusoo yaraanaysa ay u imaadaan oo hormoonadii ay yareenayaan ee ugxaantii ay soo yaraanayso yacni iyadoo asbaabo kaleoo midhikaal caafimaad ahaan ay jirto waxay ku mashquulaan oo ay u maleeyaan in gubniin iyo waxyaabo kale ee- ee- ee- yacni laga haysto markaasaa waxay raadiyaan si dhalmo iyo wax kale oo helaan waxay raadiyaan gubniin laakiin gabdhaha aadka loo gubo waxay u badan yihiin kuwa da-da dhalmada ku jira maxaa kale cusub waxaa jirtay qodob aa u baahnayn inaa e, maxaa la dhahaa dadka aada uga wacyigelinno kaasoo ah yacni wuxuu hoos imaanaa qodobkaas e, dhibaato weyn oo jirta oo ah abortionka dhiciska dhiciska koosas badan ama asbaabo badan oo sababuu leeyahay laakiin asbaabaha sababa waxaa ka mid ah e, gabdho waxaa jira r h o negative ah yacni balaar gruubkooda ama dhiigooda noociisa uu o minus yahay gabdhahaas marka mar waxa ugu badan oo lagu arka waxaa waaye abortion yani gabar markay ku timaada dhiciska cabanayso waxyaaba ugu horeeyo dhakhtarka ee u imaado uu inuu ka fiiriyo ee tahay waxaa ka mida dhiigeeda noociisa uu yahay hadda bukaanada gabdhaha waxaa lagu arkaa yani markay dhakhtar u timaado marka laga baaro eh, balaad gruubkeeda oo lagu arka inuu o minus yahay waxaa laga yaabaa gadhaas inay birimo tahay oo uurkeeda ugu horeeya uu yahay dabcan dadka dhiigooda o meniska yahayna ilmahooda ugu horeeya wey yani wax dhibaatae kuma imaado ama dhicis ma arkaan laakiin haddii cirbadii antidhiiga ama antidhi r h owgii la siin waayo mustaqbalka waxaa dhacayo aborshano tiro badan ama ilmahaas inay fital dimays noqdaan oo uur caloosha ay ku meedaan sababtoo ah markii ugu horeysay jirkaada ama immunitiga ama difaaca jirka waxaan ma aqoonin oo yacni cadow ku cusubay ahaayeen dhiigga oo, eh, markaas soo galay laakiin marka nuunahaas ay dhasho t selska ama unugyada t selska ee difaaca la xiriira waxay ka dhiganayaan memory ama xasuusay ka dhiganayaan si mar labaad haddii gabadha markay uur qaado uu ugu arko jirkan inay waxaan cadow yihiin oo marka mar walba ay uur qaado abortion abortion dhicis ama fital dimaas ilmihiin ay caloosha ku meedaan iyadoo marka la wada baaro xanuunadii midhikaalka ahaayoo keeni lahaa dhicisyadana ay annown cows noqonayaan ama ama cilaaj ama wax asbaabo kale gabadha loo saariyo marka waxaa bur- bulshada aada ugu wacyigelinaynaa inay ku baraarugaan in ay jiraan waxyaabo loo r h o negative dad ah oo dhiigooda noociisa ay ogaadaan haddii is ogaadaanna ay tahay inay daawadeeda qaataan isbitaalkana laga helo antidhiiga cirbadda ah haddii one time gabadhaas markay uurka leedahay uu dhaafo ama marka ay dhasho la duri waayana uu mustaqbalkaadii meesha ku burburaayo weliba sabab laga hortagi karo darteed aa u lumisa caafimaadkaadii ama ilmihii dambo mustaqbalka aad la qadar allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم dowladda federaalka ayaa mar walba waxay fagaarayaasha ka sheegtaa inay la wareegtay hawada soomaaliya muddo toddoba sano ahna ay gacanteeda ku jirto iyadoo xasan sheekh uu sheegay dhowr jeer in qaramada midoobay ay si buuxda u soo wareejiyeen hawada haddaba arrintaasi ma dhabbaa waxaan su-aashaasi hordhignay aqoon-yahan xasan fiyooke oo ku nool qurbaha waxaana wareystay cabdifataax maxamed qaasim بسم الله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه aad baan kuugu mahad celinhayaa adiga iyo dhegeystayaashaadaba waxaan u malaynahayaa sida hadda aad u soo qadimtay haddii loo eego haddii hawada soomaaliya haddii awal cid kale maamunaysay oo hadda dowladda soomaaliyeed ama cid soomaaliyeed lagu wareejiyey dabcan matnigaas marka loo qaato xaqiiq inuu yahay waa good news baa la dhihi karaa war wanaagsan xaqiiqdase markaanu u noqonno markaad tidhaahdo hawadii baa lagu soo wareejiyay hawada horta waxay u dhurataa marka hore maamulka dhulka cidda haysata oo dhulka ay hawadu xidhiirka la leedahayna waxaa ugu horreeya horta aeroboortka baa ugu muhiimsan maxaan ku yidhahdaa waxaanu ognahay marka aeroboortka inaysan dowladdu gacanta ku hayn laftirkiisa oo ciidamo shisheeye ay gacanta ku hayaan maamulkiisa iyo amnigiisa dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo wixii la xiriirana dowlad kale ay ku hayso faraha marka xaqiiqdu marka waxa weeye dhulka mar haddii aadan adigu maamulin hawadan maamulaa wax macnaaha horta ay samaynaysaa ma jirto laakiin dowladda federaalku aan kaa dhexgala xasanow dhulka way maamushaa oo magaalada muqdisho ayay joogtaa haa magaalada muqdisho iyo hawada marka soomaaliya waad garanaysaa baaxadda intay isu dhigmaan magaalada muqdisho keligeed waxaan ognahay macnaha dowladdu inta ay ka talisaan ognahay meelo un mataqaanaa xayiman oo ciidamo shisheeye ay amnigeeda gacanta ku hayaan ayay ka joogtaa marka runtu waxa weeye waddanka soomaaliya wuxuu gacanta ugu jiraa guud ahaantiisa ajnebi dowlado iyo maamul caalami ah oo maxmiyad ah uu maraykanku imberiyadooraddiisa ay ugu sarrayso ay uguna hoosayso oo food sorter ay u tahay ciidamada madowga afrikaanka ah oo dhulka jooga marka dowladaha kale ee intaa ka soo harayna mid waliba ha la qalay raqdeeda lagu soo qa waddanka waxa weeye aan isagiiba gacanta kuugu jirin ama hawro diyaarad maraysa oo aeroboortka adiga gacanta kuugu jirin waxa weeye waddanku waa in dhulka marka hore xoroobaa waa inay gacanta ku qabataa dowladdu waa in dadka soomaaliyeed ay mataqaanaa maamushaan marka xaqiiqda waxa weeye waddanka soomaaliya hadda wuxuu ku sugan yahay qaramada midoobey oo hoos tagta maraykanka ayaa maamul u samaysay maamulkaasna waxaa uga wakiil ah oo mataqaanaa rasmi u ah oo cidda mataqaanaa magacyada sidata toos u xukuma ciidamada mataqaanaa afrikaanka ah wixii intaa ka soo hara waddamadu way ku tartamaan oo galaangalka iyo saamaynta iyo cidda cagta mataqaanaa saari karta iyo ciddaas saari karin waa tartan oo qolo walba awooddeeda iyo xulafadeeda iyo xirfadday adeegsato ayay ku xiran tahay oo bilmathel waxa weeye hadda turkiga oo kale bilmathel waxaad moodaa iyo dubay ayaa ugu muhiimsan hadda mataqaanaa dadka soomaalida sida tooska ugu dirirahaya marka hadda bilmertel markaad tidhaahdo maamulkii soomaaliya ayaa laygu soo wareejiyey oo qolada xamar ay tidhaahdo ciddii annagu aanaa xiriir fiican la lahayn ayaanu ka kontaroolaynaa waxa weeye maxay ka qaban karaan puntland maxay ka qaban karaan somalilan maxay ka qaban karaan jubbaland maxay ka qaban karaan intaas waxa weeye yacni qolo waliba waxay aaminsan yihiin ayaga iyo dowladda ay salka ku hayaan markaa la macaamilayso inay u madax bannaan yihiin mataqaanaa cidday meesha u fasaxayaan iyo ciddaynan u fasaxaynin waana waxa loogu talagalo markii horeba dowladda ciifa oo centraala iyo waxa loogu talagalay maamullo la xoojiyo oo mataqaanaa goobo cayiman ka jira oo si mataqaanaa barnaamijka argagixisa la dirirka ay maxaa taqaraahdaa ay ay facaal u noqoto oo qabiil walba inta meel loo oodo la yidhaahdo halkiinaa ka difaacda mataqaanaa nimankaan aan la dirirayno waxaad ku dhaqdhaqaaqi lahaadeenna annagaa idinku saacidayna marka hadday timaado marka in dowladdii ama ay xal ka madax bannaan waron tararkii iyo wixii mataqaanaa security councilku uu maxaanku irahdaa ugu talagalay seedka waxaa la timaada ma madax banaanid baa imaanaysa oo ciidamadii waxaa active noqonaya afrikaanka ahaa oo mataqaanaa kuwaan hadda madaxda sheeganaya oo dhan waxaa ku filan in la yidhaahdo waardiyii baan kaa qaadanay oo macnaha isdeber mana isdeberi karaan sida hadda ay ku jiraan marka ugu dambayntii waxaan xasuustaa da- soomaalida soomaalida macnaha xikmad xumadeedaan kuu sheegahayaa bogte waxaan daawaday berigii badda markii la difaacahayey laba nin oo wariyayaala yaa waxay leeyiin baddii baa difaacaynaayo marka labadoodiiba meeshii isugu timid t v-ga looga duubahayey iyo wuxuu leeyahay horta hebelow goorma isugu kaana dambaysay markaasuu yihi waxaa isugu kaana dambaysay maalintii kismaayo la xoreeyey oo aan wasiir gaashaaniga la soconay oo macnaha kismaayo yaa xoreeyey macnaha ciidamada kenya xoreeyey oo qabsaday bogta marka ciidamadii uu leeyahay waxay xoreeyeen oo inay qabsadaan kismaayo iyo iyo macnaha birigeedii ayuu xoreyn ka dhigahaya isla ayagii buuna baddii ku haystaa wuxuu leeyahay baddii baa baan ka difraacaya marka isbaraandir noocaas ahoo mataqaanaa macnaha dad aan meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan la aqoonin baa la haystaa oo hadba qolo waliba wixii ay rabto ay ku shaabadaysanayso waa tahay een, haddaan soo gebagabeeno ee, isku soo wada duub sida ay dowladdu sheegtay haddaan marno ma isleedahay ee, dowladaha hadda ee hawada soomaaliya iska isticmaala sida etoobiya kenya maraykankan xoolaha iyo marasta iyo duqeeya way ka fasax qaadanayaan may hadda waa taan kuu sheegay oo waxa weeye dadkan hadda aad ka hadlayso dowladahaagu systemka meesha ka jira ayagaa dhistay lisaalixihim bayna u dhisteen inay waxay u dhisteen ay wixii ayagu ay rabaanna loo tabriiriyo oo ay saxiix u helaanoo loo saxiixo wixii aanay ayagu rabinna cid ay iska xijiyaan oo ay yidhaahdaan dowladdii soomaaliyeed baa diiday iyo maamulkii soomaaliyeed baa diiday bay helayaan marka darreysada tee sababta ay u jiraan macnaha anigu saan aaminsanahay hadda maamulada soomaaliya oo dhan iyo calaaqada ka dhaxaysa dowladahan waddanka haysta iyo ayaga waxa weeye wixii annagu aanu bi'inana sheegta oo adinkaa mas-uulka ah wixii annagu aan rabno oo meesha tan aan ka rabnana nagama hor istaagi kartaan dhiilkaasaa meesha ka jira kuwaanuna waxa ay gateen waxa weeye waa inay taytalka iyaga loo aqoonsado waana waana tay- waa simbali macnaha heshiiskii weliba ka mustawo hooseeya carafaad lagula galay oslo oo ahaa aniga waxaad ii aqoonsataan authority-ga falastiin inaan ahay bes adinkuna amnigiinaan ballan qaadaya oo ka ballan qaadaya falastiiniyiinta iyo dadka idinla halgamaya oo aan aan isku isku kiin welo marka heshiis noocaasa heshiiska muxuu yahay nimankaani taytalkaasay haystaan taytalka waxay u haystaan wixii nimankaasu inay horta waardiyeeyaan kow inay wixii ay rabaan u saxiixaan oo heshiisyo macnaha dhowr boqoloo sano ah oo ama shidaal ha ahaado ama maxaanku yidhaahdaa eh, eh, deyma ha ahaado ama ha ahaado maxaanku yidhaahdaa dunuub la galay saxiixyo noocaasa ayaa lagu jira wixii marka anigu danahoo meeshaasan ka leeyahayna inuu saxiixo wixii anigu aan ba'sho oo aan ka baqaayo in cid kale ay wala xisaabtanto ama ummadda soomaaliyeed ay wala xisaabtantana adaa iska kaaxijinaya waxaa halkaa ka jira saa weeye
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya ditor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد حلقadeena caawa waxaan ku qaadan doonaa maadada ayodhiinta oo ka tirsan ee maadooyinka macdanta ayodhin maadadan loo yaqaano waa maado aad iyo aad muhiim u ah wax soo saarka xagga jirka enerjiga iyo qanjirada qaar ee jirka bani aadamka ayay wax weyn u tartaa sidoo kale waxay waxyeelaysaa hadday badato wax soo saarka xagga hormonada iyo maskaxda iyo awoodda iyo dheefshiidka jirka ayay waxyeelaysaa marka faa'iidooyinka ay u leedahay jirka bani aadamka maadadan iodin waxay horumarisaa wax soo saarka thyrod hormonka ee jirka bani aadamka uu soo saaro ama wareegiisa haddii wax soo saarka ay mataqaana ka qayb qaadato tiradii la rabay jirka ay siiso waxaa dhacaysa inuu hormonal balance wax leeda ay dhacaan ee hormoonadii noocyadooda kala duwan ee thyroidka uu isku dheelitirmo hadday yaraatana dhibaa imaan doono hadday badatana dhibaa imaan doono sidoo kale maadadan waxay wax u tartaa shaqada unugyada jirka kala duwan hadday ahaan lahayd qaybta maqaarka ee qaybaha tinta qaybaha cidyaha iyo mataqaana qaybaha koriimada ku shaqada leh dhammaan ayay wax u tartaa intaba sidoo kale waxay iodin ay faa'iido u leedahay ka hortagga si guud jirka bani aadamka inay ka hortag badan u samayso dhammaan cudurrada soo wajaha ay ka hortagto sidoo kale waxay keenaysaa hadday badato isticmaalka iodintan waxay keenaysaa haddii mataqaana qofka isticmaalka uu waayo ama ay ku yaraato cudurka noocyadiisi kala duwan cudurka waxaan sheegnay in cudur ay keento hypothyroidism yira iyadoo ruuxeeda haddii mataqaana jirka laga waayo ama ay badato cudurkaasaa imaan kara dacfiyaa dhacay si guud jirka qofka soo wajahay xusuusta ayaa yaraanaysa waxaa dhacaya haddii mataqaana la waayo in markaasi uurka bilaha hore ee haweenka ee lixda isbuuc ee hore inay ku dhacaan dhicis wax la yiraahda ay kasoo dilmaan inay dhacdo faa'iidooyinka marka halkaas haddaan u gudubno marka ilaah laga heli karo maadadan iodin waxaa ugu horeeya iodin salt wax la yidhaahda cusbo oo diyaarsan oo loogu talagalay maadadan ay ka samaysan tahay aan la mid ahayn cusbooyinkan kale ayaa aada looga helaa sidoo kale cuntada badda ayaa laga helaa hilibka noocyadiisi kala duwan badda ka yimaada sidoo kale waxaa laga helaa caanaha lo-da sidoo kale waxaa laga helaa biyaha ay ku badan tahay cosbada ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa geedaha badda ku yaala waxaa jira geeda badda dhexdooda ku baxa dhammaan geedahaas ama mirahaas badda ku yaala ayaa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa dalagyada ama mataqaanaa khudaarta xeebaha agtooda ku baxda ayaa aada looga helaa maadada ay ka samaysan tahay sidoo kale waxaa laga helaa ayodhiinta si guud oo baakadka ah oo mataqaanaa dawada kiimikaad ahaan loo soo sameeyay ayaa laga helaa digirta ayaa laga helaa waxaa sidoo kale laga helaa miraha gaduudan strowberryga la yidhaahdo ayaa laga helaa haddii marka maadadan iodinta jirkeena ay ku yaraato maxaa dhici kara waxaa dhacaya cuduro uu ka mid yahay cudurka la yihahdo goytarka hadduu mataqaano iodinta ay badato iyo hadday yaraataba cudurkaasaa imaanaya goytar waxaa laga wadaa cudurka oo dhuunta ku dhaca dadka dhuunta kasoo barara ayaa mataqaana dhacaya inta badan sidoo kale waxaa dhacaya in oo mataqaana iodintii hoos u dhacdo oo markaas iyadana nooc ka mid ah thyrodka uu yimaado hypothyroidism yiraahdo sidoo kale haweenka uurka leh waxaa ku dhacaya in mataqaana ilmaha ay kasoo dilmaan bilaha ugu horeeya ilaa lixda isbuuc inay dilankaas ay soo wajahaan ama inay ilmaha u kori waayaan sidii loogu talagalay xagga koritaanka iyo xagga maqalka iyo xagga kalarka in mataqana isbedele ay ka sameeyaan ayaa dhici karta haddii marka ay jirka ku badato bani aadamka maadadan iodin maxaa dhici kara waxaa dhacaya qofka inuu ku sumoobo sumow uu la kulmo ayaa dhici karta sidoo kale haddii cuntada uu cunayo uu zaa'id uga badsado waxaa dhici karta qofka inuu bresharka ku kaco ama xaalad oo maskax wareer ah inuu dareemo ugu dambayntiina jirkiisa inay nabro ka soo yaacaan ama mataqaanaa finan waaweyn inuu la soo baxo ayaa dhici karta daily intake of iodin inta ay qaadanayaan iodinta maalintii noocyada kala duwan ee dadka bani aadamka carruurta aadka u yaryar dhalashada ilaa iyo lixda bilood waxay qaadanayaan laba boqol iyo labaatan microgram berday ee toddoba bilood ilaa halka sano waxay qaadanayaan boqol iyo soddon microgram berday carruurta halka ilaa iyo siddeed sano waxay qaadanayaan sagaashan microgram berday maalintii caruurta sagaalka sano ilaa saddex tobanka sano waxay qaadanayaan boqol iyo labaatan microgram berday maalintii caruurta afar tobanka ilaa sideed tobanka sano waxay qaadanayaan boqol iyo konton microgram berday dadka waaweyn sideed iyo toban ilaa iyo wixii kasii weyn waxay qaadanayaan boqol iyo konton microgram berday haweenka uurka leh waxay qaadanayaan laba boqol iyo labaatan microgram berday haweenka nuujinayan waxay qaadanayaan laba boqol iyo sagaashan microgram berday ayay qaadanaya aadaa u mahadsantii
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي